wacana wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washingtonna qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dalka tailan oo la sheegay in meel kasta oo biyo qulqulayaanba shamac iyo cuud ka shidmayo waxaa kale oo aad maqli doontaan codkan dabacsan kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan wacugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa
waa fanaanada caanka ah ruun xaddi saban oo marti noogu ah qaybta dambe ee barnaamijka caawa iyo cawayska laga soo bilaabo maalintii khamiistii ee lixda bisha noofembar dadka reer tailan si weyn ayay u xafladaysanayaan waxaana la sheegay in dhammaan dadku ay ku digaafeen badaha webiyada harooyinka iyo meel kasta oo biyo socdo ugu dhow nin kastaa sallad yar oo uu ka soo buuxiyey alaab uu ka dhex shidan yahay shamac la shito oo baxaya ayuu la xusul duuban yahay oo uu rabaa in uu raaciyo biyaha uu markaasi dul joogo dadkaasi waxay saadaalinayaan in salladaasi ay kasii xambaarto dhammaan wixii nasiib xumo ku soo fool lahaa sannadka dhankooda u bilaabmaya haddaba faahfaahinta sheekadaasi waxaan xalayto ka waraystay eliyaas cabdi carte oo ah wiil dhallinyaro ah oo jaamacad ka dhigtay magaalada bangkok ee dalka tailan eliyas bal nooga dhac xuska iyo dabaaldega ka socda dalkaasi aad joogto horta xafladan waxaa la yidhahdaa loy loycatong baa la yidhahda loycatong waxay noqonaysaa saladii sabaynaysay bay noqonaysaa marka had iyo gooraale waxay ku beegantaa bisha laba koob iyo tobnaad ee sanadka caadiga oo markaa waafaqaya bisha labiiyo tobnaad ee shintaxiga ama kalandarka diinta bolisamka marka waa xilliga ay mawjadaha badda ay kacsan yihiin oy sarreeyaan dabadeeto waxaa la sameeyaa haddii aynu inagu ciidaha iyo waktiyadayna farxadda aynu tagno suuqaynu iibsano dhar iyo alaabooyin iyo wax cusub aynu soo iibsano iyagu waxay sameeyaan waxay tagaan suuqa dabadeeto kuyuu baa la galaa dhammaantood waxay ka siman yihiin oo iibsanayaan waxa weeye waa salad yar oo ka samaysan caleenta muuska dabadeeto saladaa markay soo qaadaan waxay ku ridaan falawir ubax candal ka shito ama shamaca iyo midho dooda oo markaa la shiday wa tahay dabadeeto way qaadaan nin kastaa wuxuu beegsadaa meeshii biyo qulqulaya markaa ama socda ugu dhow sida webiyada iyo badaha iyo waxaasay tagaan dabadeeto waxay raaciyaan biyaha saladaa yar waaba salada oo iftiimaysa waxay aaminsan yihiin saladaasi inay tahay salad ka qaadaysa dunuubtii iyo nasiib xumadii iyo wixii oo dhan ay ka qaaday wa tahay marka laakiin midda xiisaha le waxa weeye tahay waxaan ujeedada ay u tegayaan ay biyaha u raacinayaan way ku kala arag ka duwan yihiin markaad weydiiso wa tahay
qolo waxay aaminsan yihiin waa qolo inta badan badan dadk dadka waaweyne da-da ah marka waxay soo gaadheen oday ka sheekeygii bay soo gaadheen oo waxay dhahdaan dembigaana lagaga dhaafayaa dabeeto waxay soo jaraan cidiyahooday iska soo guraan timaha iska soo jaraan waxoogaa shilimaa ama coins ku daraan oo ay ku ridaan jalada haya dabeeto waxay dhahdaan xumihii iyo nacii iyo caradii iyo wixii oo dhan bay saladaasi naga qaaday omaanu fududaaday qolo xiisaha badan waxa weeye waa waa dhalinyarta marka inta badan waxay u badan yihiin qolyo mucaashiqiina haye oo inan iyo inan isku xindan oo jacayl ka dhexeeyo ayaa salada soo wada qaadanaya sax dabadeeto waxay tegayaan webidii saladii jacaylkoodina way niyeysanayaan saladii bay raacinayaan biyihii waan garta dabadeeto waxa saladaasi hadday sabayso oo aanay gadoomin ama qallimin oo ay sii socoto islamarkaana kanalka ama shamaca shidanna aanay dabayshu baktiinin oo uu sii shignaado macnaheedu wuxuu noqonayaa in jacaylkooda uu yahay mid lexdan oo xididaystay oo weligii sii jiraya wow haye laakiin laakiin jabka wuxuu ka joogaa marka ay saladaasi meelba gaari weyda islamarkaaba gadoonto ay dhacdo waxay odhanayaan in lagu kala yaaciyo meesha waxbay nooga yaalaan oo oo nin kastaba meesha u jiro u dhaqaaqaya
marka sanad walba miyaa la qabtaa mise waa dhowrkii sanaba mar xafladani sanad walba waxay ku beegantaa bisha koob iyo tobnaad ayay ku beegantaa ma ka qayb gashay adigu iliyaasow intii aad joogtay wadanka ma la kulantay marnaba anigu markii hore kama qayb gelin laakiin sanadkanaan nasiib u yeeshay inaan ka qayb galo waan garta marka waxaa jirta iyadu waa saddex ishaa loo qaybiyaa maalinta hore waxay sameeyaan xaflad waxay qabtaan waxa la tartansiiyaa hablaha quruxdooda lagu ayaa lagu tartamaa haya marka waxay yidhahdaan waxaanu ku maamuusaynaa gabadh boqorad ahayd oo noolayd qarnigii saddex iyo tobnaad marka gabadhaas waxa weeye gabadha iyadu ay dhaqankan iyo caadadani kasoo jeedo oo ahayd qofkii ugu horreeyey ee selebsa wediga ama badda marka waxay idhahdaan waanu ku maamuusaynaa dabeeto hablaha ku tartama quruxda marka waxaa lasoo qaban qaabiya xaflad aada u ballaaran waxaana soo qaban qaabiya hay-adaha dawladda iyo ururada ganacsigaa soo qaban qaabiya dabadeeto waxaa la raaciyaa salada ugu weyn saladaha oo aada yaabayso iftiinka ka baxaya iyo ubaxa dul yaalla iyo cuudka ka baxaya aada yaabto ayaa ayaa la raaciyaa webiga marka waa salada ugu weyn ay raaciyaan webiga taasi waa taa marka sanadkana walaal ka qayb galay anigu sanadkan aad damaashaan xoog leeyahayd waa lagu soo dhaweynayaa dadku way aad boo soo dhaweynaya dhaqamada kale aan iyaga ahayn marka aad boo xiisa badnayd runtii ardayda soomaalidu ma ku badan yihiin markaa magaaladan ad joogto ee bangkog mise waa ku yartihiin
wallaahi aad baan u koobannahay marka la yidhahda ardayda laakiin dad kale oo fara badan oo soomaaliya oo ganacsata iyo isugu jira ayaa ku nool iyo qolyo ku jira qaxoontiga iyo inta oo soomaaliya ayaa ku nool laakiin ardaydu aad bay u kooban tahay matalan jaamacadda ay maqaan dhigto waxaanu ku joognaa haddaanu ugu badan nahay waa afar inan waan garta marka soomaalida ka ganacsato dalkaasi ma gudaha wadankaasi badeecadahooda ku iibiyaan mise waxbay kasoo iibsadaan waxna way u iib keenaan
orta guud ahaan waxay u badan yihiin jumla jumladlayaal bay u badan yihiin ka qaada alaabta oo markaa cargo ayay ayay ka ganacsadaan oo waxay u diraan alaabta africa oo ay ugu badan tahay soomaaliya iyo kenya ay ugu badan yihiin ethoobia waa tay marka ewaddanka afkee lagaga hadlaa
waddanka waxaa lagaga hadlaa af la yidhaahdo tai dee iminka afkoodii ma barateen oo ma la qabsateen iminka wallahi afkooda horta aad iskuma sii fiicnin afkooda markaa dee deriska waad ku salaami karaysa aroortii wa way dhamaatay marka wax kale ugama baahnid ha waxoogaa waan gartay aad iyo aad baad ilyaas u mahadsan tahay adaa mudan wadaansan waa hagaag ilyaas waxaa kale oo uu iiga warramay qisooyin qosol iyo maad badan oo uu kala kulmay dalkaasi uu joogo hase ahaatee waxaynu ku maqli doonaa barnaamijyadeena dambe ee cawayska weli waxaa inoo soo socda qaybtii koowaad ee waraysigii fanaanada ruun xadi saban balse aynu ku hormarno waraysi dhex maray wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar iyo yaxye yeebaash oo ah abwaan da'yar oo suugaan kala gedisan curiyey markii igu horreysay inaanu saaxiiba nahay ayaa aan door biday inaan la taliyo markaa maantada igu horreysay in isku dayo waxaan ka sameeyey saaxiibtinimada dee dabcan nin dhallinyaraana waa taho dhallinyaradan oo ku dhex jirtaa waxyaabaha kugu badan ee layaabka kugu abuura ama aada la yaabtid asxaabta markaad la sheekaysanaysid maxaa ka mid ah waxyaabaha iga yaabiya waxay ka mid tahay qofaan maalin maalmaha ka mid aan arkay nin dibadda ka yimi oo markaa qolyahan iska dhaqan doorsoontay ah oo markaa sidii dee dad qolyaha reer galbeedka u labisan dabeed ninkii baan la yaabay anoo la wardi ninka maxaa ka siya haye haye ayaa qolyo kaloo shoog maga qolyo kaloo magaalada joogtay ayaaba kule ninkan maxaad la yaabtayba waa jiilkan iyo sidan socda iyo saninkan socda iyo waaba qaabkan socda inaad la qabsataabay ahayd iyaguna aday kula yaabeen odaygaa kugu jira iyaguna aday kula yaabeen ha ana ninkan aan la yaabanahay iyaguna aniga ila yaaban yihiin marka waa layaabka la yaab la yaabay maogtahay haye haye haye marka waxaan odhan karaa waxa iga yaabiya waxaanan ufikirin sida imika dhalinyarta joogtaa ay ufikiraan oo marka aad ka yaro socnaato adigina waad la yaabaysaa adigiina waa lagula yaabaya dee ma laga yaabaa in da'daadu maskaxdaadu maskax oday weyn ay kugu jirto kale oo adugaad yara cimri degdegtay dhinaca ma loohan karaa yaxyo waa macquul waxaa kaloo suuragala inaan ama anugu ka hooseeyo ama inaan anugu ka sarreeyo markaa aan fahmi laanahay laan da'daada maxaad ku qiyaasi lahayd dad badan baa da'daada iyo gabayada aad tirinaysid bay dad badani in badan ay isu qaban weydaa shay afar iyo sagaashankii baan ku dhashay magaalada hargeysa haye haye nin labaatan jira marka een, eh, waxyaabaha ugu badan ee dhallinyaradu ku weydiiyaan maxaa ka mid a jacaylka jacaylka bahalka la idhaahda aada laiyaa haye marka nin kastoo dhalinyara waxa ka waxaysaa waxa weeyaan si uu heli lahaa qofkii lamaanaha ku noqon lahaa waan gartay maad tidiraahda dee weli aan anigu dhedaba dhallinyaraan jacayl kala garanayne meelaha la aaday miyaad ka odhanin marmar maye waxay noqonaysaa inaad marmar u kharashaado noqonaysaayo adigaba lagu moodo ninka jacaylka hayo haye haye haye inan baa markaa jiri jirtay aada loo jeclaayo so markaa dugsiga dhigata ana war kama hayo haye waxaan doonayaa inaan iyadana wax u sheego een, aanan iska dhigo inaan wax u sheegayn haddana labada siba haye diyad waxaan soo qabananaa oo heesta kamid ah waxay odhanaysaa dhanka bidix wadnaha yaal inuu jiig la tuuriyo u dugleeyo awgaa ninka dhoohan mooye ninka dhoohan mooye dhakhtarka u caddeeyo idigtaamo jooge siaan u daabadeeyaa dhooshaad caddaysiyo dhabankii la xoodma lagu dafe xiskayge kumaydhaayahaaga inaan ku jecelahay degteen kuugu sheegaa sidaan kuusoo gaadhsiiya caashan haye adaan dubaxa feedhaha ama deexa saantiyo kugu deegay beerkee sideen kuugu dhiibaa washada adaan gelin kugu daygagaayoon kugu dooni seegee dhinacayga goormaad talow daadi doontaa inaad tahay dabeel iyo qof dhamaysa bilaney maxaan kuugu dhaartaa markaan kuu dhawaadeen deegaaga joogana waxbaa ila dhaqaaqoo cirka iila dhoofee dhowr eri daraadaa aan kuu dhib sheegtee dhulka ruuxi keeniyo talow yaa isoo dhiga marka ay u dhawaadaan bay qof kala noqdaan moogtahay haye haye haye marka wuxuu leeyahy bal yaa caadigeydii igu soo celinay markaan ku hor joogo aan si fiican wax kuugu sheegay haye deeldeel odhaa haadhayal iigu tuutaa waran iiga dhiganoo aamuskaan shib dhahayaa waa dhaawacaagoy damqashadu dhibaysoon hadda dhowr isleeyahay siya aan dhadhabay baan xaqiiqada ku dhoobo dhafar iyo hurda la-aan dartaabaan u dhaxayoon sabda dhexe u kacayey may dhabaandhabaysaa waxa aan u dhaadhacay hoos iyo dhulkeennoo dhufays baan gadaashii ka dhawaaqayaayo dhuumashaa dantaydii kala sii dhantaashoo dhacan bay igu awdane inta uu fig dheer koro yaa dhambaalkan heestaa tusa dheemantaydoo yarkii waa besii dhaha ereyda caankaasaa kamid ahaa ismaaciilow Mm, mm, mm, mm. ma ma laga yaabaa in yaxyo adig qudhada hoosta lagaa hayo waaga oo aad xerta asxaabtaanad ka madhnayn de sidaa aad leedahay baa la wada idhaaha haye marka lamaba rumaysanay waxaaba loo haystaaba in aniga ereydan iga soo go-een mooyaane inaan qof kale u cabirayo loomaba qaadan karo de maye heestan dareen gaara oo ma garanaysaa nin dhalinyaro ah oo wax qalbigiisa ka ka ma garanaysaa ka guuxaya soo gudbinaya heestani u eg tahay macnaa ereyadan iminka aan dhegeysanayno
hagaag dhegaystayaal haatanaan idiin kala baxo wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac iyo qaybtii koobaad ee waraysi uu la yeeshay fanaanada ruun xaddi saban aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdi xakiin waan ku soo dhowaynayaa diyaar baan ku ahay aad baad umahadsantay ugu horeynba haddaan run su-aasha ugu horreysa ku weydiiyo En, de dabcan inta badan fanaanku dawaayuu leeyahay taariikh buu leeyahay si cid walbaaba ay u leedahay taariikh iyo waayahooda En, eh, bal marka horeba haddaynu bulshada ugu bilowno dad badan baa isweydiinaya ruun muddo badan En, fanka way kusoo jirtay waxay ka mid tahay dadka caanka ah ee suugaanta ka midka ah En, run xillimay bilowday fanka
cabdixakiin waxaan bilaabay toddobiyo toddobaatankii ayaan fanka bilaabay Een, waxaanan ka bilaabay xamar horseed xamar halkaas oo lanagu qaatay markaas afar fanaan oo ay laba muusigaysta yihiin labana heesaa yihiin lanagu qaatay itixaan weynna lanaga qaaday muusigaystahana muusikada itixaan lagaga qaadayey annagana heesaa ahaan nagaga qaadayay itixaan sidaana aan kaga mid noqonnay kooxdii qaranka ee horseed waayo afartaa fanaaneed ee ruun carabaabtay yaad ka xasuusatahay imaka qaar caan oo ka mida dadkii fanaaniinta ma jiraan
waxaan ka xasuustaa nin qaajaan la yidhaahdo oo organista ahaa oo imikana jabuuti sidii soomaaliya intaanu burburinba jabuuti u wareegay waxaa kalean ka xasuustaa sahre maxamed saleebaan sahrayilkacas gabadh la yidhaahdo iyo aniga yuusuf aleebiya nin la odhan jiro isaguna kitaar ka tumi jiray waa si wanaagsan de dabcan berigaasi fanka qofka kusoo biiraya imtixaanka iyo weliba wuxuu mari jiray xanaan rasmiya qofkaasi waa lasoo xuli jiray adig ka hor intaanad imtixaanka iyo kooxdaasi ku biirin maxaa kugu dhiirigeliya inaad fanka ka mid noqoto ood bahda sugaanta usoo banbaxdo cabdixakiinow fanku dadka si badan buu ugu dhashaa waxaana anigu aan ka mid ahaa kuwa hobbiga u leh ee uu dhiigooda ku jiro dabadeetana aniga ayaa jeclaa waxaanan ku guulaystay oo la ii soo sheegay in horseed la doonayo fanaaniin in la qaato dabadeeta waan tegay itixaan baa layga qaaday sidii baanan kaga qayb galay waay horseed baad tagtay waana imtixaankii baa laga qaaday kooxdii oad ka mid noqotay jawi nooceeya ayaad kala kulantay se maxaad kala kulantay haddaad noo suurayso walaahi jawgaasi markii dambe wuu igu adkaaday sababta oo ah anigu fan baan doontay askariyad baana layga dhigay markii dambe afartayadii qof waxaa layidhi dad shicibiyay ku noolaan maayaan xeradan milantariga waxaa laydinka dhigayaa askar annaguna shaqana waanu rabnay fankuna hobbi baa ahaan baanu u jeclayn sidii ayaa askar lanagaga dhigay askarnimadaas oo aanu fanku ku fiicnayn amar qaado digtoono woo hees ayay ahayd toogu adag ee igala kulantay waa hagaag waynu gedageli doonaa heesahaagii aadka u caanbaxay muddada badan dadku ay soo dhegaysanayeen ilaa imika aan laga daalin ee dadka dhagahooga haysta balse fankan dambe casriga ah ee imika muddooyinkan dambena qaybo badan baad ku leedaho waad soo tuntaa sugaan cusub baad soo saartaa haddaynu kuwaasi ku bilowno aynu barnaamijkeenna ku iba furno maxaynu ka bilownaa baladee sugaantii dambe
suugaanta dambe iyo fankan dambe dee wax xun iyo wax wanaagsanba uu leeyahay qaar wanaagsan oo ama heesaa ha noqdaan ama muusigaysta ha noqdaan ama abwaaniin ha noqdaan ha suugaantooda iyo waxooduba aad u fiican yihiinno way jiraan inkasta uu marin habowsan yahay oo marinkii la soo mari jiray itixaamadii la qaadi jiray heesaa hirgalay baa la qaban jiray lambar wanka iyo lambar tuuga ayaa la qaadan jiray iyo lambar tiigoo kalea la qaadan jiray ama lambar wankaa la qaadan jiray de kala dambayn buu lahaa fanaaniintii naga horaysay dee sida waalidkoo kale aanu u ictiraami jirnay oonu uga dambayn jirnay inkastoon odhan karo marin habaaw baa jira haddana in wanaagsanna wuu leeyahay in xunna wuu leeyahay waay waxaan dabcan sugaantaada haddaynu eegno ruunxadisaba sugaanta dambe casrigeed adigu aad soo tuntay barnaamijka hees teebeynu ku bilownaa bala bulshada usoo xul teebeynayba fur uga dhignaa waxaynu uga dhigaynaa hees cusub oo aan dhowaan soo saaray heeskaa waxaa iskale nin abwaana silosoof ah aad u qaali ah oo la yidhaahdo axmed siciid afguriyaa la yidhaahdaa laxankana isaga umbaale waxaana tumay maxamed xaaji codkiina waa aniga kaasaan inoo xulayaa dadweynahayga aan jecelahay ee sharafta leh ee iyaguna anna aan jecelahay in ay inagula caweeyaan way erayadeeda maxaa ka mid heesta
erayadeeda waxaa ka mida jacaylka cadhadiisu colaad maaha waxa weeyaan toosin ha kuu hagaagto ha kuu hagaago weeyaan marka naxli ma laha cadhadiisu cabbaar laabta kuma raago waa culay qalbiga maydha
kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa naxli ma laha kuma raagto waa culay qalbiga maydha naxli ma laha cadhadiisu cabarlabta kuma raagto wacaanayo mawcadkeede intaan soo rogaal celino alcasuuno labadeenu alcasuuno labadeenu wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu waa hagaag naxli maaha cadhadiisu n ruun maxaa tidhi waxa weeye waa gobya caadkeed marka waa xaalku waa sidaa xaalku waa sidaas Hay.
Een, muxuu ahaa gob- waa gob iyo caadkeedii an casuunna labadeennu baa la yidhaahdaa Een, marka waxaan u sheegayaa bulshada nadiifta ah ee aan jeclahay meel kastooy joogto ee afka soomaaliyeed taqaana inta codkayga iyo afkayga iyo magacaygaba garanaysa waxaan leeyahay jacaylku ma aha colaad Haye.
ciil ma laha een, eh, cabaar laabta kuma raagto cadhadiisu waxa weeyaan colay qalbiga maydha waa caana iyo nabad waa si wanaagsan Een, aad baad umahadsantay haddaynu hore ugu sii soconno suugaantaada ruun xaddi saban Een, eh, waxaa jirta iyadana hees kale oo iyadana aad u qiimo badan oo muddooyinka dambe aad loo dhagaysto oo la yidhaahdo magaceeda dambayso Een, erayadeeda ay ka mid yihiin adaan duhriya habeen ku doondoonaa sidii dawo dhakhtarii qoree Een, taa laftirkeedu waxay ka mid tahay een, waxyaabaha cajiibka ee muddooyinka dambe la dhagaysto Een, waaba daweyba gaadhaba dhakhtar u qoray qofkii kamama maarmayaba marka warayada taa cabdixakiinow haddii een, dawo dhakhtar kuu qoro dee dawadii unbaad raadinaysaa haddii aad ka weyda magaalada aad joogto waxaad u diranaysaa magaalo kale ama meel kale Een, jacaylkuna waa sidoo kale waxa weeyaan een, dambaysa maxay ahaanbaa midhaha ku jirta macnaha muxuu arinkeenay ku dambayn doonaa taana ilaahay unbaa og wuxuu ku dambayn doono Een, midhaha waxaa iskale cabdalla yuusuf anooniyi ayaa iska leh oon salaamayo jacaylku halkoo darta dambuuna barada ku dhigay dabi olol baa ka baxay dabna hadal wuu ka jaray dad baa ilaaya banaa maxaa daray socodka badan